markana kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkood ku maqashaan qodobadii ugu waaweynaa ee idaacadda v o a ka baxay toddobaadkeena soo dhaafay aynu ku bilownaya talaadadii toddobaadkan waxaa dalka maraykanka ka dhacay doorashooyinkii guud oo ta madaxweynuhu ay ugu weyneyd haddaba marka laega doorashooyinka kale waxaa jira in dad soomaaliha ay xilal kala duwan kusoo baxeen barnaamijka dhacdooyinka ee toddobaadkanna waxaan ku eegi doonaa nin dhallinyaro ah oo isagoo ku cusub fagaaraha siyaasadda oo ku guulaystay kursi ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada new brighton ee gobolka minnesota hase yeeshee aynu ku horumarno xafiiska iskudubaridka arrimaha gargaarka biniaadanimo ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo ocha ayaa soo saaray warbixin lagu sheegay in sanadkan afartii bilood ee lasoo dhaafay ay fatahaado salkiciyeen dad ka badan saddex boqol iyo afartan kun oo qof kuwaasoo badankoodu ku noolaa hareeraha webiga shabeelle xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxay ka mid tahay meelaha ugu daran oo ay fatahaadaha dhibaatadu u geystaan waxaana degmada ay martigelinaysaa dad ka badan toddobaatan ilaa siddeetan kun oo qoys kuwaasoo fatahaad uga soo barakacay ilaa lixdan tuulo oo degmada hoos yimaada injineer maxamed cabdulaahi axmed injineer yaaqle waa guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada balcad waxa uu v o a uga waramay xaaladda deegaanka ka jirta
si gaar ahaan ah markaan uga hadlo degmada balcad biyaha waxay fadhiyaan dhul gaaraya ilaa iyo afartan ilaa iyo konton kilomitr oo isku wareeg ah ama dhirir ah biyaha waxay gooyeen wadada isku xirta degmada balcad iyo degmada jowhar dadka raba hadda inay u gudbaan degmada jowhar waxay dooni ka raacaan deegaanka isgoys todoba kilomitr ilaa sideed kilomitr u jirta qiyaas ahaan degmada balcad waxayna oga baxaan meesha deegaanka lagu magacaabo qalimow afaafkiisa run ahaantii ma ahan wax laga faalloon kara khasaaraha dadka masaakiinta soo gaaray waxaa ku baaba-ay tuulooyin fara badan biyahana ilaa iyo hadda xal looma helin oo biyahan sanadkii hore sida ay usoo baxeen marba markii webiga kusoo darsooman way sii socdaan sababo la xiriirta ishii biyaha oo aanan la xirin sidoo kale biyaha markii laga hadlo kor ahaanna waxay kasoo baxaan iyagana dhanka bareeyo deegaanka lagu magacaabo tuulada jameeco oo biyaha keedka keedka gobolka shabeellaha dhexe ee ugu weyn ah oo dhirirkiisa gaarayo lixdan kilomitr balaciisana in ku dhow afartan kilomitr uu gaarayo waana sababaha keentay biyaha bari saameeya meesha oo jabtay awgeeda islamarkaana meeshii ay ku sugan yihiin cadowga cabdi xasan raage waxa uu ka mid yahay dadka beeraleyda oo markii ay u caalwaayeen khasaaraha fatahaadaha soo laalaabanaya ugu dambeyn go-aan ku gaaray in magaalada ay nolol u raadsadaan sidoo kale waxa uu abaabulay xero barakac si isaga iyo dadka kale ee dhibaatada fatahaadu ay saameysay ay u saldhigaan beertii markii tacabkii igu horeeyeyba biyi fatahaadii magaalada haddana leertii la tagtay mar saddexaadan haddana tabcanay haddana biyi kalaa yimid haddana beertii la tagtay markii markii saddexaad waxaan ku tacabay lacag deen ah oo dadka asta magaalada jooga baqaanraan iri maalgeliya beertaasaan leeh lacagta ilaa hadda baa leewila mar haddii beertay saddex fasal khasaaradaas ay qabatay waxay danta igu kalaftay magaaladii inaan usoo barakac haddana magaaladii haddaan usoo barakacay guri ani iguma dhisneen waxaan degay meel banaan oo barakac oo dad kale kusoo barakaceenoo oo barxad ahaydoo dad ay leeyihin dhulkana dad ay leeyihin islaamadoo ay leeyihiin oo ganacsi ay leeyihiin ay ahayd meeshiaan soo degay iyadoo taa ay jirto ayaa maamulka degmada balcad ilaa saddex xero oo dadka barakaca ah lagu soo dhoweeyey waxa ay ka hirgeliyeen duleedyada degmada balcad barakacayaasha qaar ayaa waxay u gudbeen dhanka magaalada muqdisho maadaama habnooleedkoodu ay fatahaadu burburisay
dhanka kaleetana deegaanka nawaaxda xaawataaka sidoo kaleete isagana aan ka sameynay qeyb kale oo barakac ah oo qeyb qeyb dadka aan u dejinay runtii dadka degmada soo gaaray waqtiyadii hore markii ee fatahaadii ay bilaabanaysay qiyaas isku celcelis ahaan waxay ahayd toban iyo afar kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afar qoys ah balse xaaladda hadda la taagan yahay dadkii tiro qiyaas ahaan looma sameyn maadaama bishan hadda lagu jiro ay ugu badnayd fatah dadkii barakaca ah ee soo gaaray waana kullin aan dhihi karnaa inta hadda degmada ku sugan gudaheeda in ku dhow soddon kun ilaa iyo soddon iyo shan kun walow dadka qaarkood ay xamar ay u gudbeen dadna markaas ay deegaanadii kaleete markaas biyaha weli ma aysan soo gaarin ay isdhahayeen ay ku sugan yihiin sidoo kalena waxaana meesha ka marnayn ka maamul ahaan inaguna waxaan sameynaa in allaale intii aan awoodno oo samata bixin ah in aan dadkii aan ku garab istaagno maamulka degmada balcad ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka inay caawiyaan dadka deegaankooda fatahaadu ay waxyeeleysay si aanu dib u dhac ugu imaan wax soo saarkii dalka oo dadkiisu ay barakacyaal noqdeen fatahadaha iyo daadadka waa halista ugu weyn ee xilligan dadka soomaaliyeed ay wajahayaan marka laga yimaado ayaxa iyo xanuunka covid sagaal iyo toban xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne aada iyo aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi inala socodsiinayey haddii aynu dib ugu noqonno qodobkii koowaad ee doorashada maraykanka talaadadii toddobaadkan waxaa dalka maraykanka ka dhacay doorashooyinka guud oo ta madaxweynuhu ay ugu weyneyd haddaba marka la eego doorashooyinka kale waxaa jira in dad soomaaliya ay xilal kala duwan kusoo baxeen dadkaasina waxaa ka mid ah cabdulaahi macalin salaad isagoo ku cusub fagaaraha siyaasadda waxaana uu ku guulaystay kursi ka mid a golaha deegaanka ee magaalada new brighton ee gobolka minnesota waxaa u warramay wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud mascade wallaahi aadaan ugu faraxsanahay alxamdulilah ilaaha mahad iskale oo noo suurtagelay inaan inaan guushaan gaarno farxad weyn ayay aniga iyo dadka ila shaqaynaya iyo qaraab asxaabtayda iyo soomaalida dhan u tahay
maxaa marka aada u aanaynaysaa in magaalo aan horey qof soomaali ah ama muslina golaheeda deegaanka aanu ka mid noqonin ee soo galooti ah in aad golaheeda deegaanka ka mid noqoto
waxaan u aanaynayaa waxyaabaha aan ku ord ku ordaynay oo noo degsanaa oon dadka u sheegaynay ama waxa policy prioritiska la yidhaahdo muhiimadda aan saaraynay oo dadka new brighton degan ay aada uga heleen oo ay la dhaceen oo ah waxyaabo ay iyaguba mataqaana ay u baahan yihiin waxay kaloo ku tusinaysaa dadkeenna soo galootiga ahi inaan waddanka aanan just marti kaliya ka ahayne aan hayno waxyaaba aan kusoo kordhi karno oo bulshooyinka aan la deganaha aan kusoo kordhi karno oo mataqaana ugu shaqayn karno
maxaa ka mid ah waxyaabahaas waxaa ka mid ah anigu tusaale ahaan waxaan ahay nin qorsheeya magaalada magaalooyinka oo la yidhaha city planner ah oo ka shaqeeya dowlad dowladaha hoose u shaqeeya magaalada minneapolis dowladdeeda hoosaan u shaqeeya wakaaladda howlaha guud waxyaabahan qabta waxaa ka mid ah dhisidda wadooyinka iyo qorsheynta wadooyinka iyo qaabka loo naqshadeeyo iyo qaabka ammaan looga dhigo waxyaabahaasoo kale oo aan aqaano inkastoon nahay soo galooti ahay khibrad gaar ahaan u leeyahay sida magaalada new brighton oo kale looga dhigi lahaa magaalo ammaan ah oo wadooyinka mataqaana dadku ay ku nabad galaan oo baabuurta aysan ku jiirin marka waa tusaale ka mid a waxyaabaan keenayo
adiga ka shaksiyan sidaa tilmaantay nin soo galooti ah wadanka ku cusub maraykanka wax ku bartay tartamay xil qabtay waxyaabaha ku muhiimsan hal iyo laba ujeedadii kooweed aad u tartantana ahaa maanta oo lagu doorta inaad jecesha inaad wax ka qabato maxaa ka mid ah
number one waxaa waaye in dadka soo galootiga oo ila mid ah iyo dadka laga tirada badan yahay magaalada new brighton ku nool iyo nawaaxigeeda iyo waddanka oo dhanba inaan u tuso oo aan u diro fariin ah waddankan qayb baa ka tihiin waxna waa ku soo kordhi kartiin waana ordi kartiin waana guulaysan kartiin qasab maaha waddankan inaa ku dhalatay opportunitiesku waa diyaar haddaad mataqaanaa ka faa'iidaysanayso taas waa mid midda kaloo taa iyadana ku ku ku ku xiran oo aan rabo ka mid a waxyaabahan u orday rabana inaan suurtogeliyo waa inaan dadka u sahlo inay inay helaan waxyaabahay mataqaanaa serviceska ay uga baahan yihiin dowladaha hoose ayna fahmaan meelaha waxyaabahaas laga helo oo aan ka dhigo dowladda hoose dowladaha hoose mid dowlada dadku ay ay waxay u baahan yihiin ka heli karaan ayna ayna u leeyihiin waxaa soomaaliya ingiriiska lagu yihahdo access ay dadka ay doorteen
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi macalin salaad oo ku guulaystay kursi ka mid a golaha deegaanka ee magaalada new brighton ee gobolka minnesota waxaana uu warramay wariyaha v o eda maxamuud mascade dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadkan oo aanaga intaas inta haddii la yidhahdaan mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo soo jeedanaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka